dhalinyarada ku nool degmada kismaayo waxa ay qayb ka yihiin tartanka xus oo xaaqo oo sanadkii labaad lagu qabanayo magaalooyin kala duwan oo dalka oo olole nadaafadeed kaasoo ujeedkiisu yahay in degmooyinka ah dalka ay ugu dabaaldegaan deegaan nadiif ah oo weliba cagaaran weliba nabada dhalinyarada degmada kismaayo uu hogaaminaya guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada kismaayo mudane abaadir ayaa waxa ay bilaabeen labaatankii bishan inay iyadu sidoo kale qayb ka noqdaan afartan iyo sagaal degmo oo guud ahaan dalka ah kuwaas oo ka qayb noqonaya ololaha ama tartanka loo yaqaano xus oo xaqo haddaba guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada kismaayo ayaa waxaa iyadu tartankaasi uu sheegay inay diyaar u yihiin ayna qayb ka yihiin waxaana uu ka warbixiyey siday u wadaan iyo weliba meelaha ay ololahaasi marinayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa abaadir cabdiraxmaan beeshi guddoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo ahna guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ee xus oo xaaqo haddii ilahay guuranaya maalmahanba waxaan ku guda jirnay ololaha nadaafadda maalmaha xorriyadda soomaaliyeed ee fooda nagu soo hayso lix iyo labaatanka jun ilaa iyo kowda luulyo taasoo loogu magacdaray xus oo xaaqo oo ay tahay inay ku tartamayaan degmooyinka waddanka oo dhan ayagoo ku tartamayo bilic soo celinta guud ee deegaanka si gaara nadaafadda in la nadaafiyo ama la xaaqo saddex goobood oo qashimaysan in la rinjiyeeyo saddex goob oo ama la dayactiro saddex goob oo dadweynaha loogu shaqaynayo iyo in la beero boqol iyo soddon geed wax ka badan si beri ka maalin deegaanka uu wax ugu noqdo tartanka waxaa qabanayay dhalinyaro soomaaliyeed oo fikirkooda lahaa waxaa ka qayb galayay dhammaan degmooyinka soomaaliyeed oo u furnaa markaas inay isdiiwaan geliyaan waxaa isdiiwaan gelisay in ka badan afartan iyo sagaal degmo lagu qiyaasayay tartankana wuu bilowday haddana wuu socdaa dhexda kaga jirna haddii wuxuu bilowday labaatanka bisha ilaa iyo haddana wuu socdaa wuxuu soo xirmi doonaa ilaa iyo lix iyo labaatanka bisha oo ah maalinta loo tartami doono ama maalmaha xorriyadda kow la gudageli doono maalintii ugu horreysay ee soomaaliya calan soomaaliya laga taagay deegaanka soomaaliya rajada wallaahi waa ma sahlana haddii tartan la yidhaahdo oo la tartamaayo waa garan kartaa waa tartamayna annaga waxaan bilaabnay taarikhda labaatanka bisha saa usoo gudagalnay ilaa hadda ku guda jirna gudaha magaalada ayaan ku tartami doonaa iyo magaalada banaankeedana waa tegi doonaa anoo cayiman meel la yidhaahdo kooyaamo oo inta badan aan naqaano in deegaanka aan u tagno meelaha sida loo yaqaano dalxiiska loogu tago meelaha dalxiiska jubbaland ay u tagaan ay kow ka tahay haddana waa deegaan deegaankaasna waa waxba uma geeno oo waxaa ugu yaraan waxaan ka waxaan waxaan kaga soo tagnaa caagadaha biyaha aan ku cabayno marka inaan kaga soo tagnaa laga yaabaa deegaankaasna waa tegi doonaa maalinta beriya haddii ilaaha yiri isaga ayaan olol nadaafadeedna usoo samayn doonaa madarase halkaa ku taalo dayacan oo dayactir u baahanna insha allah waa soo dayactiri doonaa rajada marka waa boqolkiiba boqol